بsم اllh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وأصxaabه أجمaعيin amا bعd qاla الإmam أbu dawud سlayman بن الأشcث السجistاniي رaximh اllah taعaalى baabu ma yuqaal cinda الnwm baabu bayaani ma kii cadayntiisii buu u baab yahay yuqaalu la dhahaayo cinda الnawmi hurdada agteeda qofku markuu seexanayo hurdaayo hurdada afkeeda waxa uu oranayo ama uu dhahayo adkaar ah caddaynteediibuu u baab yahay baabkan qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadahanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata sabudakiyu qaala xadahanaa abaal wahuwa bnu yaziid alcataar qaala xadahanaa caasimun wahuwa bnu bahdalah can macbad bni khaalidin can sawaa سواء الخزاعي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن سواء وهو سواء الخزاعي مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان وحوها إذا أراد هديء دون أن يرقد إنه سيحظه wadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midig ayuu saarayay taxta khaddihi daankiisa hoostiisa yacnii daankiisa midig uma yaquul wuxuu dhahayay allaahuma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak allaahuma yaa allaahu allow qinii cadaabaka cadaabkaaga iga kori oo iga badbaadi yowma tabcasu cibaadaka maalinka aad addoommadaada soo bixinaysid halaasa miraarin saddex jeer ayuu dhahayay xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jiro sawaa alkhusaaciyu wahuwa maqbuulun maqbuul qofka marka loogu tarjamana waa yacnii cinda almutaabaca wa ilaa falayin lxadiid marka xadiidka mutaabaco waa leeyahay oo alimaamu tirmidi ayaa soo saaray isagoo kale sunankiisa ayuu ku soo saaray min xadiidi xudayfa isagoo ah haddana marka laakiin alaaa miraarin ma laha iyada mutaabaco saa darteed marka saddex jeer buu dhihi jiray saddexda jeer ayaan mutaabaco lahayn alimaamu nawowi adkaarka wuu ku sheegay riwaayadaas tirmidi marka in hal jeer un markaas la dhaho ayaa mutaabaco iyo ku soo aroorto xadiidka uu xasan ku yahay marka adkaarka la akhristo marka la seexanayo tan baa ka mid a allaahuma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadaka maalinka addoommadaada soo saaraysid ilaahu cadaabkaaga iga kori waa maalin marka qofka addoommada alla markuu soo saaraayo cadaabka qofka la cadaabo ama la ciqaabo aad iyo aad ugu dhib badan yahay qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad abulxasan albasriyu qaala xadaana almuctamir wahuwa bnu sulaymaan qaala samictu mansuuran yuxadisu can sacdi bni cubaydata qaala xadaanii albaraءu bnu caajibin qaal qaala lii rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi idaa atayta madjacaka haddaad timaado meeshii aad seexanaysay fatawada' weyse qaado wuduu'aka weysadaada lisalaati salaad aada u weysaysanaysid oo kale yacnii salaada weysada aad u weyse qaadato oo kale dahaaradii sharciga ahayd la imaaw meeshaa marka aadaab baa laga qaadanayaayo waxay tahay qofka intuunan seexanin inuu weyse ku seexdo dayb uma markaa dabadeed iddajic jiifo calaa shiqika dhinacaaga al aymani midig u seexo sunno kale waa iyadan aadaab labaad wa oo qofku markuu seexanayo inuu dhanka midig u seexayo dhanka midigta ah ayb oo sunnadii nebiga ficilkiisii iyo qowlkiisiiba sidaasay ku timid waqul waxaad tidhaahdaa sunnada saddexaadna waa in dikrigan la akriyo saddex sunnaa marka xadiidkan ku jirto dahaaro in lagu seexdo midigta in loo seexdo dikrigan in la akriyo ayb allaahuma aslamtu wejhii ilayka allaahuma yaa allaahu allow aslamtu wejhii wejigayga ayaan hogaamiyey ilayka adiga ayaan kuu hogaamiyey xaggaagaan u hogaamiyey yacnii daacadaadii baan diyaar u ahay riwaayo kale waxay leedahay allaahuma aslamtu nafsii meesha wejhii ah ayb wa wajahtu wejhii bay marka taas leedahay middaan marka wejiga unbuu ku keenay wa fawadtu waan bandhigay amrii amarkayga sha'nigayga yacnii ilayka adaga xaggaagaan usoo bandhigay yacnii adaan ku tala saartay ayb oo arrinkaygii adaan kuu soo bandhigtay wa alja'tu dahrii dhabarkaygaan tiiriyey ilayka xaggaagaan usoo tiirsaday yacnii adaan ku cuskanayaa cuskashadayday axadkan kaalmaysanayo waa adiga iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin weeyaan marka isticaanadii waay tan rahbatan cabsi cadaabka xaggaaga yaalla aan ka cabsanayo wa ragbatan damac waxa agtaada yaallo nicmo iyo janno iyo dembi dhaaf aan ilayka xaggaaga aan damcayo aan ka cabsanayo rahbatan cabsi iyo wa ragbatan damac ilayka xaggaaga aan soo cabsanayo ama aan damcayo ayb laa malja'a meel lagu koraa ama laa malja'a korid ayb magangal walaa manjaa badbaado minka adiga xaggaaga laga koro laga badbaado ma ahaanin ilaa ilayka xaggaaga ma ahaanin marka laa malja'a malja waa mafcal waxay noqonaysaa marka masder miimiana waa noqotaa daraf miimi ana waa noqon kartaa haddii masder miimi a marka laga dhigo ninkaba iyadaa ku camal falaysa haddii daraf laga dhigana daraf waxba kuma camal falayo isaga laa malja'a marka laa lujuu'a waa marka laa malja'a makaanu magangal meel la magan galo labada waa la dhihi karaa walaa manjaa meel lagu badbaado ama badbaado ma ahaanin ninka adiga xaggaaga laga badbaado ilaa ilayka adiga xaggaaga un ma ahaanin meeshaanna marka culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa ku jirto towxiid alrubuubiya iyo towxiid aluluuhiya labadii labada noocee towxiidka saddexda noocee towxiidka laba ka mid a meeshan ku jirto maxaa yeelay addoonku wuxuu qirayaa wax kastoo ku imaan karo xag alle inay ka imaadaan cid kaloo ka badbaadin kartana inaynan jirin allah maahan marka midna waa dalab iyo damac oo adiga allaad markaasi magangelaysaa waa cibaado towxiid aluluuhiya wancam shartii iyo wax walba khayr iyo sharna xag alle inay ka yimaadaanaa qiraysaa khayr iyo shar xag alley ka imaadaanna waa towxiid arubuubiya waayo qadarkii ilaa halkaasu ku jiraa walidaalika marka laa malja'a walaa manjaa minka waa towxiid arubuubiya ilaa ilaykana waa towxiid aluluuhiya ayb waxay la mid tahay ducada nebiga oo salaatuleylka ku akhrisan jiray allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wabika minka laa uxsii hanaa'an calayka anta kamaa atnayta calaa nafsik wabika minka ilaahu adaan ku magangelaya adaan iska kaa magangelaa maxay tahay marka sharoo dhan yaa kuu keeni karana khayr iyo shar labadaba ilaahay unbaa kuu keeni karo shartii marka imaan lahayd baa ilaahu adiga un iga magangeliyaa leedahay boqor ma jiro wax keeni kara aan adiga ahayn ayb aamantu bikitaabika aladii anzalta aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika kitaabkaaga aladii anzalta aad soo dejisay wa nebiyika ayaan rumeeyey nebigaagii alladii arsalta aad soo dirtay qaala waxa uu yidhi fa in midta haddaad dhimato midta cala alfitrati fidradii korkeeda ayaa ku dhimatay fidradana waxaa loo jeedaa diinta toosanee islaamka islaamnimaa ku dhimatay marka wajcalhunna ka yeel aakhira maa shaykan ugu dambeeyo taquulu aad dhehaysid waxa ugu dambeeya oo aa leedahayna ka dhig oo ducadan kusoo gebagabayi waayo kadib marka jiif uun keliya qaala albaraau baraa-u bnu caazib waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi astadkiruhunna rasuulka ilaahayow inaan xusuusto xusuusteedaan kaa dalbayaa adiga xusuusteedaan kaa dalbayaa marka wuxuu ka wadaa ii dhegayso bal inaan xifdiyey oon xusuusto iyo in kale iga maqlo iga dhegayso astadkiruhunna waan kaa xifdin dalbayaayo ii dhegaysa macnaha wa birasuulika aladii arsalta faqultu waxaan idhi astadkiruhunna anuu nebiga ku dul akrinaayo ii dhegaysanayo waa jumla muctarida waxaan idhi marka wabirasuulika aladii arsalta ducadii anoo akrinaya nebiga ku kor akrinaya waxaan idhi wabirasuulika aladii arsalta rasuulkii aad soo dirtay meeshii wa nebiyika ahayd buu yidhi wabirasuulika rasuul buu ku bedelay qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya wabinebiyika aladii arsalta sidaas dheh meeshaana marka waxaa laga qaadanaya ibnu xajar alxaafid ibnu xajar sida uu yidhi wa wlaa maa qiila fi lxikmati fii raddihi sala allahu calayh waali wasalama calaa man qaala arasuula badala annabiyi ana alfaada aladkaari tawqiifiyatun ayb walahaa khasaa'isu bay leedahay oo iyaga marka ajarka uu ku xiran yahay ayb laa yadkuluha alqiyaasu ounan gelaynin walahaa khasaa'isu wa asraarun laa yadkuluha alqiyaasu ayb sababta marka nebiga uu ku inkirayo rasuul iyo nebi inuu iskugu bedelo oo u diiday wuxuu ka dhigay inay tahay adkaartu waa tawqiifi siday ku soo aroortay unbaa loo dhahaa haddaa wax ku darto ama erey ka beddesho ajarkii laga heli lahaa ma ka helayso ayb xikmada dhan intaas waay wa ilaa nebi iyo rasuul macaanidoodu waa isku dhow yihiin hadda waxay kala bedelayaanoo xagga macnaha ma leh laakiin adkaartaa waxay tahay adkaartu waa tawqiifi sidii nebiga u sheegay in loo dhaho waay sala allahu calayh waali wasalam maxaa yeeley asraar baa jirto khasaa'is baa jirto ereygan dikrigan iyo ajarkan uu ku leeyahay haddii marka aad tiraa macno male waa isku mid si allaale sidaan doonaan u dhahayaa ma ajarkii ma helaysid sidaasuu ibnu xajar uu sheegay saddexdaas sunno ayaana xadiidka ku sugan oo in weyse lagu seexdo dahaaro dhanka midig loo seexdo adkaartana la akriyo dikriga lala imaado qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa wahuwa yaxya bnu saciidin alqaطaan can fitr bni khaliifata ayb qaala samictu sacda bna cubaydata qaala samictu albara'a bna caazib qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi idaa aweyta ilaa firaashika firaashkaaga haddaa u dumanto ood gasho wa anta daahirun adoo daahir ah fatawasad yamiinaka midigtaada ku seexo barko midigtaada barko uma dakara naxwahu uu sheegay qaala xadaanaa muxamed bn cabdilmelik alghazaalu huwa muxamed bn cabdilmelik bni zanjuuya alghazaal iqatun akhraja xadiidahu asxaabu sunani alarbaca qaala xadaanaa muxamed bnu yuusuf whuwa alfiryaabiyu qaala xadaanaa sufyaanu huwa athawriyu can alacmash wamansuurin can sacdi bni cubaydata can ilbaraa'i bni caazib can الnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam bihada yani bihada alxadiid qaala sufyaanu qaala axaduhumaa midkood waxa uu yidhi idaa atayta firaashaka firaashkaaga haddaa timaado daahiran adoo daahir ah waqaala alaakharu ka kalena wuxuu yidhi tawadaأ wuduu'aka liلsalaaة weyse qaado weyse qaadkaaga salaada oo kale wasaaqa macnaa muctamir yani wasaaqa macnaa xadiidi muctamir muctamir xadiidkiisa oo kale ayuu soo kaxeeyey qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa wakiicun can sufyaana can cabdilmelik bni cumayrin can ribciyin wahuwa ribciy bnu xiraash weeyaan ayb cabdilmelik bni cumayr allakhmi alfarasiyu nisbatan ilaa farasin lahu saabiq nisbatan ilaa farasin lahu saabiqin faras dheereeyo uu lahaan jiray marka faraskan loo nisbeeyey hiqatun fasiixun caalimun tagayara xifduhu warubbamaa dallas akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta can ribciyin can xudayfata qaala kaana اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa naama haddii uu seexanaayo qaala wuxuu dhahaya allaahuma bismika axyaa waamuutu allaahuma yaa allaahu allow bismika magacaaga qabidiisaan axyaa ku noolaanaya waamuutu ku dhimanaya magacaagan ku noolaanaya kuna dhimanayaa hurdadii baa dhimasho lagu tilmaamaya dhimashadaasna marka culammadu waxay yidhaahdeen abuu isxaaq azajjaaj waxa uu yidhi annafsu alatii tufaariqu alinsaana cinda alnawmi hiya alatii liltamyiizi waalatii tufaariquhu cinda almowti hiya alatii lilxayaati nafta qofka marka uu seexanayo ka tegayso waa midda wax kala sooca nafta tamyiiska iyo kala soocidda leh amaa nafsadda iyada qofka markuu dhimanaayo faaruqayso ka tegayso waa nafsaddii marka nolosha waa taas walidaalika qofku markuu hurdaayo ma dhimannin waa noolyahay si haddii loo fiiriyo laakiin maxaa ka tagay tamyiiskii baa ka tegey waxba ma kala sooci karo wax qof meesha yimid ma yaqaano wax meesha lagu sheegay ma oga laakiin markuu dhimanaayo nafta ka tegayso waa noocaa waa nooca midda nolosha qofkuba uu ku nool yahay marka markuu leeyahay allaahuma bismika axyaa ilaahu magacaagan ku noolaanayaa waa amuutu ku dhimanayaa yacni waa dhimashadii tamyiizka ayuu sheegaya maadaama qofku markuu seexdo naftu ay ka tegayso wax kala sooci iyo uu ka tegaayo laakiin ruuxdii iyo naftiina ay xiriir uu ka dhaxeeyo ayb allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursilu اlأkhraa ilaa ajalin musamaa ilaah yidhi subxaana watacaala ayb iyo wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar ilaahay waa midka yacnii idin oofsanaya habeenkii muxuu idinku oofsanayaana binawmi hurdadaa laydinku oofsanaya waida stayqada haddii uu soo toosana qaala wuxuu dhahaya alxamdu lilaahi aladii axyaana alxamdu ammaan lilaahi allay u sugnaato allah iskale alladii allaha oo axyaanaa na nooleeyey bacdamaa kolkii kadib amaatanaa uuna dilay wa ilayhi wa ila allaahi ilaahay xaggiisa annushuuru faafitaanka ilaahay xaggiisa loo soo faafayaayo loo loo soo kulmayaa ayb sidaan baa marka xadiidkan marka waxa nebiga uu dhihi jiray intaunan seexanin markuu soo kacona tan buu akhrin jiray ducooyin kalena waa jiraan nebiga markuu soo kaco uu akhri jiray sala allahu calayh waali wasalam ayb qال xdثna أحمد بن yunس whuو أحمد بن عبd اللh بن yunس الكوفy اليربوعي ثqة أkرج xadيiث أصحاaب الكتب الستة qال xdثna زhير qال xdثna عbayd اللh بن cمر عن سعيد بن أbي سعيد المqبuري عن أbيه whuو سعيid aabihii marka abu سعيid y magaciisana kaysaan سعيid بن أbي سعيid yعnي سعيid بن kaysaan أxaadiiث marka wxuu leeyahay سعيid kan سعيد بن أbي سعيد عن أbيه عن أbي هurayرa dhahayna أxaadiiث waxaa jirta سacيid بن أbي سacيid عan أbي هurayra marka سacيid almqburi marna abu hurayre toosu uga wariyaa marna aabihiisu u maraa عan أbي هurayرaةa qاala qاala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وaلي وsلم إida أwىa أxadكم midkiin haddii uu galo ou u dulmo ilىa firaaشhihi firaashkiisa ou u dulmaayo falyanfud ha afuufo ee falyanfud ha firfirdhiyo ha jafo firaashahu firaashkiisa ha jafo bidaakhilati izaarihi maradiisa dhanka jirkiisa xigo ha ku jafjafo maradiisa gudaheeda daakhilatlizaarna waa soo aroortay bisanifati izaarihina waa soo aroortay macnahana waxaa laga wadaa go-a kor ou ka wato ama marada uu guntan yahayba qaybta isaga jirkiisa la xidhiirto marka marada qaybna waa qayb kora wey qaybna jirkaagay la xidhiirta hoos waaye oo jirkaagay ku dheggan tahay qaybta jirkaaga ku dheggan meeshaas ku jaf marada yacnii firaashka ku jaf sababka marka loogu jafaayo maxay tahay oo kor loogu jafi waayeen alimaamu alqurtubi waxa uu yidhi iima caddaan inuu yidhi wax xigmad ah oo arrinkaas marka la fahmi karo yacnii wuxuu rabaa inuu yidhaahdo shay macquululmacnaa ah ma aha wax macnihiisa la garan karo caqliga lagu fahmi karo maahan waa shay marka tawqiifi ah ilaahay baa garanaya nebigaas saas dadka ku hanuuniyey nafci baa dadkii ugu jiro xikmada waa la sheegay loo samaynayo marada firaashka loo jafaayo xadiidku uu ka hadlay laakiin sababta loogu jafaayo marada gudaheeda oo aan kor loogu jafaynin ma ogin annaga weliba riwaayaadka qaar waxay leeyiin saddex jeer tiro ayaa haddana la sheegay waxa hadday iska yihiin marka hala jafo bahalka ha ka baxo saddex maxaa marka loogu xirayna waxay u egtahay marka inay tawqiifi tahay falyanfud ha jafo firaashahu firaashkiisa bidaakhilati izaarihi hoosguntigiisa ama go-iisa qaybta jirkiisa la xidhiirta ha ku jafo fa innahu maxaa yeele isagu laa yadrii ma oga maa khalafahu waxa uga dib maray calayhi isaga uga soo dib maray ma oga oo xayawaan ah waxa xayawaana uga soo dib maray oo firaashkan isaga gadaashiisa yimid ma oga marka si aadan marka halkan marka yacnii sunnada nebiga sala allahu calayh waali wasalam qayb weyn oo ka mid a waxaad arkaysaa shalayna casharkii ah waa soo marnay qofku inuunan seexanin meel kore gurigan dushiisa oo aan derbi ku wareegsanayn geesaha uga wareegsanayn inuusan seexanin maxaa yeelay dhibaa ugu jiro inuu ka dhacaa laga yaabaa go uunan iska firaash uusan iska jafin inaanu seexanin maxaa yeelay bahal inuu ka qaniinaa la arkaa bahalla yaryar dibqallooc iyo wax lamida inuu ka qaniino marka sidaa nebigu uu ku talinayo qofkii haddii uu yeelana waa ilaahay waa ka badbaadinaya waxyaabahaas oo dhan ayb laakiin haddaad ka raadisid dadaalka meel kale waa dhibaato fa innahu laa yadrii maa khalafahu calayhi waxa uu uga dib maray ma oga ayb uma liyadajic ha jiifsado calaa shiqihi alayman dhinaciisa midigha u seexo uma liyaqul ha yidhaahdo bismika rabbii wadactu janbii bismika rabbii magacaada qabidiisa rabbi rabbigeeyow yaa wadactu janbii dhinacayga aan ku dhigayaa bismikaaga anoo qabo oo kaalmaysanayo ayaan dhinacayga dhulka ku dhigay wa bika arfacuhu wa bika adiga ayaan magacaaga qabistiisa ayaan arfacuhu aan ku soo kor noqonayaa aan dhinacayga ku soo kor yeelayaa in amsakta nafsii nafsadeyda haddaa celisid oo ceshato farxamhaa ilaah u naxariiso ile ruuxdii waa kaa tagtay haddii lagaa ceshto oon laguu soo celinin waa maqlaynaa dad la dhahayo yacnii xalay ninkaan soo u seexday maba soo kicin waa ka haadi haddii marka sidaasoo kale ay dhacdo ilaahu ii naxariiso wain arsaltahaa haddaad soo dirtana faxfadhaa ilaahu ay ilaaliyo xifdi faxfadhaa xifdi iyada bimaa taxfadu bihi waxa aad ku xifdinaysid alsaalixiina addoommadaada wa wanaagsan ilaahu haddaad ruuxdii iisoo dirtidna waxa addoommadaada wanaagsan aad ku xifdinayso ruuxdayda ku ilaaliyo ku xifdi marka nin sidaan ilaahay ugu xiran oo adkaartaan mar walba akhrinayo isagoo aaminsan yacnii xirsi xir waa haystaaba macana wax isaga marka xirsi u noqdo oo ilaaliyo oo xifdiyo wuu haystaa ayb wax gaaban oo qofkana xifdin kara waa wax lagu daalayo shan sa yacni shan baal iyo wax lamida ma aha macana hadalkan hadal bani aadam hadduu ahaalayo waa adkaalahay macana laakiin maadaama hadal waxyiyo uu yahay waa sahlan yahay haddaad meel u fadhiisato dhowr jeer ku celcelisid waa xifdin kartaa haddaa ku dhaqanto weliba oo habeen walba samaysana maba kaa dhumaayo ayb wain arsaltahaa faxfadhaa ilaahu xifdi ruuxdii bimaa taxfadu bihi waxaa ku xifdisid alsaalixiina addoommahaaga wan wanaagsan oo yacnii dunuubtii iyo xumaantii iyo ilaahu iga ilaalida qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun xadaanaa wahbu bnu baqiyata can khaalidin naxwahu can suhayli can abiihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nebiga idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa markuu galo allaahuma raba asamaawaati waraba alardi allahuma ya allahu allow raba asamaawaati yaa raba asamaawaati samaawaadka rabbigii rabbigii kii abuurayow waraba alardi dhulka allihii rabbigii abuurayow iska lahaa maamulaayayow waraba kulli shayin shay kasta rabbigiisow faaliqa alxabbi yaa faaliqa alxabbi badarka midka dhambalay alxabbu waxaa weeyaan waa xubuubta allaale wixii bal aho waa badar ayb faaliqa alxabbi yaa faaliqa alxabbi badarka midka dhambalay kan dhambalay dhambalo wanna waa timirta laftimireedka midka kala dhambalo oo dilaaciyo waxyaabahan aan cunayna qaarna waa xubuub dhulkaa lagu ridaa waa kala waa jeexaya ilaahay baa jeexaayo waxaa ka soo dhalanaya marka balkii saasay ku baxaysaa quud aan cunnaa ka soo baxayo waxyaabaha qaarkoodna waxaa weeye waa laf laf dhulka la geliyey laftan timirta marka laga cunoo la qallajiyo waxay taraysa mal haddaa saan gacantaada ugu hayso dhulka haddaad gelisidna oo roobka uu ku do-o waxbaa soo baxaya maaa haddii dhulkiibaa isaga duugtay war uma haysid ilaahay baa soo bixiyey qudradiisa kusoo saara ku soo bixiyey marka awooddaas baa ilaahay loogu tawasulayaa iyo sifaadkaas munzila tawraati tawraat rabbigii soallihii soo dejiyeeyo walinjiili injiil allihii soo dejiyeyo waalqur'aani qur'aanka allihii soo dejiyeeyo intaas marka waa wada tawasul waay ilahay asmaadiisa loogu tawasulayo sifaadkiisa acuudu bika adaan ku magangelayaa min shari kulli dii sharin ku kasta oo shar u saaxiiba sharkiisaan kaa magangelayaa kaasoo anta adigu aakhidun mid haya aad tahay binaasiyatihi fooddiisa mid kastoo adiga fooddiisa aada hayso sharkiisaan ilaahu kaa magangelaya mid kasta marka ma wax aan ilaahay fooddiisa uunan haynin maa jiraan ma jiran maa min daabbatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim daabad ma jira wax dhulka noole dhulka ku socdaa ma jira ilaa ilaahay baa fooddiisa haayo haddana ha haayee oo awooddiisa ha ku jiree ilaahay cadaalad darra mau samaynayaa maya ina rabbii calaa siraatin mustaqiim wuxuu leeyahay marka kaasaan ilaahu kaa magan galaya anta alwalu waa shar guud oo ilaahay laga magan galo ayb marka shartaan qofku hadduu sidaan ilaahay ugu xiran yahay aaminsanaado shar oo dhan ilaahay baa ka badbaadina noocay doonto ha ahaatan ayb laakiin ummaddu markaanay ilaahay ku xirmin ama aysan diinkii u fahmin si dhammaystirnaan ah oo diinkii meel un ay ka qabsadaano meel un ka fahmaan intii kalena ay bannaanka iska dhigaan oy dayacaan de ruuxaan ilaahay kulliyan ugu xirnayn cizi iyo sharaf ma gaarayo ma helaayo fi dunya waalaakhira qofku marka inuu ilaahay si yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafatan anta alwalu anta adigu alawalu baa tahay kii horaynta badnaayo horreeyey cid adiga kaa horaysa ma jirta anta alwalu falaysa qablaka adiga hortaa shay-un shay ma ahaanin wax adii kaa horreeyey ma jiro aweliye oo mutlaqaa leedahay ayb marka alawal magac ilaahay wey laakiin alqadiim magac alla maa qadiimku mar uun baa waxaa usoo jiray mar uunan qadiim ahayn baa jiri jirtay oo cusbaa laakiin alwal sidaas iyadu ma aha anta alawalu baa tahay adiga falaysa qablaka shay-un hortaa waxba ma ahayn wax kaa horreeye ma jirin wa anta alaakhiru wa anta adigu alaakhiru baa tahay midka ugu dambeeyo dambayn badan oo cidkaa falaysa bacdaka adiga gadaasha shay-un shay ma ahaanan ayb oo dadkao dhan intay baaba-aan baa alle keligiis oo jiraya wa anta adaahiru baa tahay midka sarreeyo falaysa fowqaka korkaaga shay-un ma aha wax adiga kaa sarreeyo kaa korreeya ma jiro wa anta adigu albaatinu baa tahay midkii dhow falaysa duunaka adiga yacnii sokadaada shay-un ma ahaanin wax adiga kaa dhow oo kaa sokeeya ma jiro oo ilaahay subxaanahu watacaala isagoo sarreeyo yaa haddana cid kaaga dhow aanay jirin oo yacni maciyadiisa iyo yacni qurbigiisu yaa wuxuu yahay marka tii khaaska ahayd iyo midii caamka ahayd labada ayb zaada wahbun fii xadiidihi wuxuu ku daray iqdi cani dayna iqdi ilaahu gud cani aniga xaggayga dayna deynta ilaahu iga gud culays waayo deynta marka qof bani aadam wax kugu leh waa culays wa aqninii ilaahu iga yacnii deeq min alfaqri faqrina ilaahu iga hodansiiyo iga deeq faqrigana wax xun waayo waxaa laga yaabaa qofka inuu ku xambaaro waxyaaba aan fiicnayn inuu ku xambaaro yaa dhici karta marka ilaahu faqrina iga deeq ayb marka haddii qofka ilaahay qanaaco qalbiga uu siiyo wax yaroo ku filanna uu siiyo wax badan baa ilaahay uga celinaya shar fara badan xadiidkii nebiga muslim uu wariyena wuxuu ahaa qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqannacahu allaahu bima aataahu qaala xadaanaa cabaas bnu cabdilcadiim alcambariyu qaala xadaanaa laxwash bnu jawaab qaala xadaanaa camaaru bnu jurayqi camaaru bnu rusayq rusayq wey ra'daa soo horayso bitashiir laa ba'sa bihi akhraja xadiidahu muslim abu daawuud watirmidiy wanasaa'i wabnu maaja can abi isxaaq wahuwa sabiiciyu can ilxaaris wahuwa alacwar wa abi maysarata abuu maysara camru bnu shuraxbiil ayaa la yidhaahdaa alhamdaaniyu alkuufiyu iqatun caabid marka xaaris dacfigiisa meeshaan waxba kama dhibaayo maqruun waayo waxaa la lamaansan abuu maysarahaana kula jiro dabaqada oo isagu iqa ah can caliyin can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam annahu kaana yaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray cinda madjacihi jiifkiisa agtiisa allaahuma yaa allaahu allow innii acuudu biwajhika alkariim innii anigu acuudu biwajhika wejigaagaan magangelaya alkariimi wanaagga badnaa wejigaaga wanaagga badnaa baan magangelayaa meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa wejigu inuu yahay tilmaan ilaahay wejiga alle waa sifa min sifaatihi waa la magangeli karaa marka laakiin makhluuq ma la magangeli karaa maya makhluuqa in la magangalaa ma bannaana acuudu biwajhika alkariimi wa kalimaatika kalimaadkaagaan magangelaya attaamati dhammayska tirnaa ayb wa kalimaatika taamatina waxaa laga qaadanaya qur-aanku inuusan makhluuq ahayn kalaamullaahi inuu yahay maxaa yeele waa kelimaadka ilaahay waayo qur-aanka haddii marka makhluuq ou ahaan lahaa lama magangaleen acuudu lama dheheen bikalimaatika taamati lama dheheen min shari maa baan kaa magangelayaa shar anta adigu aakidun binaasiyatihi foodiisa aada haysid allaahuma yaa allaahu allow anta takshifu almaqrama anta adigu takshifu waxaad feydaysaa ood feydaa almaqrama qaanta deynta iyo qaanta ilaahu adaa feydo walma'sama dembiga ilaahu adaa feydo dhaafo allaahuma yaa allaahu allow laa yuhsamu junduka ciidankaaga lama jebiyo walaa yukhlafu wacduka ballantaadana lama guub yeelo lagama baxo walaa yanfacu daljaddi dheefta ka u saaxiibkaana ma anfaco minka adiga xaggaaga aljaddu dheeftiisa ma anfacayso yacnii ninkii xoolo haysto xoola ninka xoolaha leh xoolihiisu ma anfacayaan xoolihiisu yacni adiga cadaabkaagii waxa kama anfici karaan haddii cadaab alle uu yimaado xoolo maxay anfacayaan waxba ma tarayaan qadar alle markuu yimaado waxba xoolaha ma u anfacayaan subxaanaka wabixamdika usabixuka waan ku nasahaya wabixamdika multabisan anoo ku dheehan bixamdika ammaantaada anoo ku ammaanayaan haddana ceebkaa hufayaan ayb dikrigaanna marka xadiidkan isnaadkiisu waa waa xasan ayb waxaana uu tusayaa marka dikrigan nebigu inuu ku akrin jiray markuu seexanayo akrin jiray qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa xamaad bnu salma can haabitin can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi firaashkiisa hadduu u dhulmaayo qaala alxamdu lilaahi aladii accamanaa ilaahay baa ammaan leh allihiina quudiyey wasaqaanaana waraabiyey wa kafaanaana kaafiyey wa aawaanaana dumay oo gurina siiyey meelaan ku hoyanana siiyey fa kan badanaa miman laa kaafiya lahu wax kaafiya aan lahayn walaa mu'wiye wax dumana aan lahayn badanaa yacni dad wax kaafiyo oo noloshooda kaafiyo aan lahayn walaa mu'wiya guri ay galaanna aan qabin wax duma aan lahayn badanaa xadiidkan muslim baa wariyey marka wuxuu tusaya ducadaanna waxay ka mid tahay waxyaaba ducooyinka la akriyay marka la seexanayo qaala xadaanaa jacfar bnu musaafirin الtinisiyu qala xadaanaa yaxya bnu xasaan qaala xadaanaa yaxya bnu xamزata can hawrin can khaalid bni macdaan can abi اlأshar alanmaariy ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa akhada madjacahu jiifkiisa hadduu qaato min alleyli habeenkii ah qaala wuxuu dhahayey habeenka uu ka qaata jiifkiisa wuxuu dhahayey bismi illaahi wadactu janbii magaca allaanoo kaalmaysanayaan dhinacayga dhulka dhigay aan dhigay allaahumma kfir lii ilaahu ii dhaaf dembi dembigayga waksa shaydaanii shaydaankaygana hooji ilaahu shaydaankayga fogeey oo iga hooji yacnii ikhsaa waxaa weeyaan wixii uu ka rabay inuu ka waayo yacnii ilaahu shaydaankayga hungeey oo mid hungoobay ka dhig waxa uu rabay midaan helin ka dhig marka macnaha meeshaa ku jira waxay tahay qof walbaa shaydaan baa la xariiro iyo malag shaydaankaaga marka wuxuu kugu kaalmaynayaa qariinka shaydaanka ah wuxuu kugu kaalmaynayaa sharta kaas marka ilaahu hooji wa fukka ilaahu fur rihaani nafsadeyda ilaahu fur rihaan marka waxaa laga wadaa hadda nafsadaa laga wadaa araada bihi nafs ayuu ujeedaa liannahaa marhuunatu bicamaliha naf kastaa waa xabisan tahay waxayna u xabisan tahay camalkeeda marka ilaahu nafsadaydii xabisnayd ilaahu fur waayofak wajcalnii ilaahu iga yeel fi nadiyi alaclaa jamaacada sare ilaahu iga dhig jamaacada korena ilaahu macooda iyeel waa malaa'igtii annadiyu alqowm almujtamicuun dadka meel ku kulansanoo qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu ayu lfariiqayni khayru maqaaman waaxsanu nadiyan nadiyan marka waxaa weeyaan dadka yacnii jamaacada hadba marka iskuga isku isku isku fadhiga ah jamaacada isku majliska ee meesha yacnii iyagu sheekays sheekaystaan yaa la yidhaha alqowm almujtamicuuna fii majlisin dadka meel ku kulansan baa nadi la yidhaahda marka macnihiisu waxaa weeyaan wajcalnii ilaahu iga yeel fi nadiyi alaclaa fi lqowmi alaclaa dadka sarraynta badan macooda ilaahu iga yeel waana malaa'igta marka loo jeeda qaala abu daawuud rawaahu abuu hamaam alahwaasiyu moxamed bnu zibriqaan alahwaasi can sawrin buu ka wariyey qaala abu zuhayr alanmaari meesha abulashar abu zuhayr buu yihi qaala xadaanaa anufayliyu qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa abuu isxaaq can farwata bni nawfalin farwat bnu nawfal isaga suxbadiisa waa laisku khilaafsan yahay aabbihiis laakiin waa la hubaa suxbadiisa can abiihi hadda abihi buu ka warinaya ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam qaala linawfal nebiga nawfal wuxuu ku yidhi iqra' akri qul yaa ayuha alkaafiruun uma markaa dabadeed nam seexo calaa khaatimatihaa khaatimadeeda yacnii dhammaynteeda ku seexo fa inahaa iyadu baraa'atun min ashirki fainahaa iyadu suuraddani baraa'atun weeyaan baraa'a min ashirki shirki laga beri noqdo waay suuraddan yani qofkii suuraddan akhriyo macnaheedana ictiqaadsan oo fahamsan qofkaasi qof shirki baraa'a ka qaatay waayo ka beri ah shirkiga maxaa yeele aakhirkeeda maxaa ku jira lakum diinukum waliya diin suuraddan dadka qaar marka waxay u fahamsan yihiin macnahaanuu nebiga ka sheegay dadka qaarna macnahan cagsigiisay ka fahmaan oo waxay yidhaahdeen lakum diinukum waliya diin waxay fahmaya adna diintaada iska wado adna teydaan iska wadanaan adna taadaa qoorta kuu suran oo kuu fiican adna teedaa ii fiican saas inay tahay qaar marka waxay ku leeyihiin yacnii taada wado teydaan wadanaan ciisaa bidiin muusaa bidiinu ku leeyihin ciise iyo muuse maa laba diin kala wateyna ciise iyo muuse maa laba diin kala wata hal diin unbay wateeni ambiyada ilaahay laga soo bilaabo rususha ilaahay nuux laga bilaabo ilaa nebi maxamed hal diin unbay wateen diintooda maxay ahayd laa ilaha illa allahu yay ahayd laba diin kale ma wataan marka erey qaldan waa ereysuuradan cagsiga macnahaasayba sheegaysaayo macnaheedu waxaa weeyaan yacni aniga iyo shirki meel islama soo gelayna waay macnaheedu ayb waxaas baatilkaa idinkana haysta aniga weligay layguma arkaayo baatilkaas diintan ikhlaaska iyo tawxiidkan wataa macnaheedu saas fa inahaa baraa'atu min ashirki marka qur-aanka dadka haddaynan meel saxsan aynan ka fahmin ama axaadiidta nebiga ama tafsiirada aynan akrinin qofka isagu un wuxuu ka fahmo ayuu ku wadayaan mushkilada wakhtigan jirtana waa mushkilada ugu badanba taas waay qofka inuu tafsiirkii qur-aanka isagoo aayadaha qur-aanka wixii u muuqdo unba inuu isaga fasirtan ayb dadkii marka waxaad moodaa dariiqi cilmiga barashadiisa la dheeraaday ma rabaan inay cilmi bartaan qofka waxaa laga yaabaa sanad ama labo ayuu masaajidyadaba ku dhex isagoo ku jiro laba ama sanad ama saddex ama shanba gaarsiin isagoo meelaha un marka masaajidda iyo kawarqaba iyo wadaadada kawarqaba iyo wuxuu rabaa inuu marka qur-aanka siduu rabo u fasirto wixiina marka waxaa weeyaan waxay u baahan tahay aalaad ka soo horeeyo iyo qur-aanka laftirkiisa la fahmo iyo xadiidka la fahmo iyo fiqhigii iyo fahamkii culimmadoo la yacni wax badan laga barto iyo yay u baahan tahay laakiin haddaad dariiqa soo gaabsato waxaa ka hadlaysa ogo waa diini shayga aad ka hadlayso ku dheeldheelaysa waa kalaamullaahi marka ilaahay isaga kaa ceshanaya dad badanna yacni waxa ay ku socdaan oo qur-aanka sidii la rabo loo fasira haddaysan joojinin waxay halis u yihiin yacni wax khatara inay ku dhacaan maxaa yeelay ilaahay oo lagu been abuurto wax kasta waa ka weyntahay ilaahay nebigiisiiba wuxuu ku yidhi walow taqawala calayna bacda alaqaawiil laأkhadnaa minhu biاlyamiin uma laqaطacnaa minhu اlwatiin famaa minkum min axadi canhu xaajiziin marka qof ilaahay ma daynayo inuu iskaga been abuurto wax beena oo uusan muraad aayad uusan ka lahayn inuu iskaga wado cidna lagu dayn maayo qala xadaثna qtaybaة bnu saciid wayaziid bnu khaalid bn cabdillaahi bni mawhab alhamdaaniyu qaala xadaثna اlmufadl yacniyaani bna fadaalata bay u jeedaan yacniyaani marka waxay u noqonaysaa qutaybe iyo yaziid ibnu khaalid yacniyaani waxay u jeedaan ibna fadaalata can cuqaylin can ibni shihaabin can curwata can caaishata ana anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu kaana idaa awaa ilaa firaashihi firaashkiisa markuu galo kula leylatin habeen kasta jamaca kafayhi labadiisa gacmood buu isu geynaayo uma nafasa fiihimaa waa afuufaayey wa qara'a fiihimaa qul huwa allaahu axad wqul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas uma yamsaxu bihimaa ma stadaaca uu masaxayay marka labadiisii gacmood buu uu ku masaxayo ma stadaaca wixii uu karo uu awoodo min jasadihi jirhkiisa yabda'u bihimaa wuxuu ku bilaabaya calaa ra'sihi wa wajhihi madaxiisa iyo wejigiisa wamaa aqbala min jasadihi iyo jirhkiisa wixii horay soo jiro ayb oo soo qaabilo yafcalu dalika alaaa maraatin saddex jeer buu sidaa yeelaya markii uu xanuunsadayna caaisha intay ku akriso ayay u marmarinaysa qaala xadaثna muؤml bn اlfadl alxaraaniyu qaala xadaثna baqiyaة can baxiirin can khaalid bni macdaan can ibni abi bilaal ibnu abi bilaal cabdاllahi bn abi bilaal alkhuzaaciyu shaamiyu maqbul akhraja xadiiثahu abu dawuud wالtirmidiyu wالnasaa'iyu can cirbaad bni saariyata ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku kaana yaqra'u wuxuu ahaa inuu akhrinayo almusabixaati suuradaha tasbiixda ku bilowda qabla an yarquda intuunan seexanin suuradaha marka tasbiixda ku bilowda waa kuweena sabaxooyinkoo dhan waa ku bilowda suuratu alxadiid iyo yacni suuratu alxashri iyo suuratu asaf iyo suuratu aljumca iyo suuratu ataqaabun ayb intaas waxay ku bilowdaan tasbiix suuratu subxaan u gey marka subxaana aladii asraa bicabdihi kor intaas baa marka uu akrinaya rasuulka sala allahu alayh ali wasalam qabla an yarquda intuunan seexanin wa qaala waxa uu yidhi inna fiihinna suuradaha waxaa ku dhex jirta aayatan aayad afdala min alfi aayatin kun aayad ka fadli badan ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro baqiyat bni lwaliid baa ku jira waqad cancana ibnu abi bilaalkanna mutaabacu u baahan yahay قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول وحوها إن الله إذا أخذ مضجعه جيفكي سمركو قاته الحمد لله الذي كفاني إلهي با أمان له اللي إكافيه وآواني الدمي قرئسيه وأطعمني إقوديه وسقاني إورابيه والذي اللي من علي كركي يقب الله فأفضل دارات إسيه والذي أعطاني أليه إسييي فأجزل وحوين إسييي يعني سيسمد وينيي الحمد لله على كل حال إلهي بأمان على كل حال حالة كسو مرغفك حال ربا حالة والبا وكجر أما هجرنا هذا أما عافمات طب أما فقر هذا أما وحاها مرول بإلهي بأمان إلهي كاقع أبال بضلنا مجرته اللهم رب كل شيء اللهم يا الله الله رب كل شيء شيء kasta rabbigiisa ومليكه kii iska lahaayo oo شhay kasta boqorkiisa ahaa وإلaaha kuli شhayin شhay kasta macbuudkiisa xaqa aha ahaa acuudu bika min الnaar naar baan ilaahu kaa magangelayaa saasuu dhihi jiray xadiidkan alimaamu النawwi kitaabkiisa adkaarka ayuu ku صaxiix yeelay qaala xadaثanaa xaamid بnu yaحyى qaala xadaثanaa abu caaصim عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اضطجع مضجعا qofkii jiifta makaanu jiif lam yadkuri illaaha fiihi ilaahay aanu dhexdiisa ku xusin ilaa kaana calayhi tiratan ilaa kaana waxaa ahaanaya calayhi isaga korkiisa tiratan raacasho shallay ayaa ahaanaysa ayb shallay ayaa dushiisa ahaanaysa wuu ka shallaynayaa yowma alqiyaamati waman qacada qofkii fadhiista maqcadan meel la fadhiisto lam yadkur illaaha fiihi ilaahay uunan ku xusin meesha dhexdeeda ilaa kaana calayhi tiratan raacasho ayaa ahaanaysa korkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha baabu maa yaquulu idaa tacaara min alleyli baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baab yahay yaquulu uu dhahayay idaa tacaara haddii uu soo kaco min alleyli habeenkii uu soo kaco habeen barkii marka uu soo kaco waxa u dhahaya qaala xadaثana cabdالرaحmaan بn ibraahiim aلdimashqiyu duxayn qaala xadaثana اlwaliid wahuwa bnu muslim qaala qaala اlأwsaaciyu xadaثanii cumayr bnu haani qaala xadaثanii junaadaة bnu abi umayata can cibaadaةa bni saamit qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam man tacaara min alleyli qofkii habeenkii soo tooso faqaala yidhaahda xiina yastayqidu markuu soo toosayo laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah uma dacaa alla barya markaa kadib oo sidan yidhaahda rabbi ikfir lii qaala alwaliidu aw qaala dacaa alla tuugo ustujiiba lahu waa la ajiibaa fain qaama haddii uu istaago fatawada'a uu weyse qaato uma sallaa uu tukadana qubilat salaatuhu salaadiisa waa la aqbalaa marka marka lasoo tooso ducada la aqriya marka waa tan qaala xadaثanaa xaamid bnu yaxyaa qaala xadaثanaa abu cabdالraxmaan qaala xadaثanaa saciid bnu abi ayuub qaala xadaثanii cabdالlahi bn اlwaliid can saciid bn اlmusayib can caaئiشhata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa ida istayqada min alleyli hadduu habeenkii soo tooso qaala wuxuu dhahaya laa ilaaha illaa anta subxaanaka allaahuma astakfiruka lidenbii ilaahu dembi dhaaf baan kaa dalbayaa lidenbii dembigaygan kaaga dalbanayaa dartii wa as'aluka raxmataka naxariistaadaan ku su'aalanayaa allaahuma zidnii cilman ilaahu cilmigii kordhi walaa tuziq qalbii qalbigaygan ha leexinin bacda id hadaytanii kolkaad i hanuunisay kadib wahablii ilaahu ii hibee min ladunka adiga xaggaaga agtaada raxmatan naxariis iiga hibee innaka anta alwahaabu ayaa tahay adiga ayb baabu tasbiixi cinda annawmi hurdada agteeda tasbiixda la akriyo ayb in la tasbiixsada marka la seexanayo qaala xadaثanaa xafsu bnu cumar qaala xadaثanaa shucbatu xadaثanaa musadadu qaala xadaثanaa yaxyaa can shucbata almacnaa ay almacnaa waaxidun waaye can اlxakm can ibni abi leyla qaala musadadu qaala xadaثanaa caliyu cali bn abi aalib qaala shakat faaطimatu faaطima sheegatay ila nabiyi nebiga ayay u cabatay xaggiisa sala allahu calayh waali wasalama maa ayay ka cabatay waxa talqaa ay kala kulmayso fii yadiha gacanteeda min alraxaa shiidka dartiisa shiidka dartii gacanteeda wax ay ka dareemayso ayb oo shiidku marka waxaa weeyaan baal isaga marka wax lagu waxa la ridqaayo oo la rabo cajiinka iyo waxa in laga dhigta la rabo yaa lagu shiidan jiray wakhtigan hadda makiinadahan ma jiri jirin marka kal weyn iyo bahal marka si usoo janjeero u qallooco oo markaa xubuubta inta lagu shubo ayaa kashaasna marka sidaas lagu dhihi jiray shiidkaas marka waxyaabaha ay kala kulmaysay nebiga uga cabatay fa utiya bisabyin fa utiya nebiga waxaa loo keenay bisabyin maxabiis faatathu markaa maxaabiistu addoomanay noqonayaan faatathu way u timid tas'aluhu iyadoo su-aalanayso halkoo addoon isi ii shaqeeyo ayb oo gurigii markaa waxyaabahan iga qabto falam tarahu maynan arkin nebiga faahbarat bidalika caaishata caaishay sidaas ugu warrantay u sheegtay danteedii falamaa jaءa الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam markuu nebigii yimid akhbarathu caaisha nebigay u sheegtay faataanaa waa noo yimid waqad akhadnaa walxaal qad akhadnaa aan qaadannay madaajicanaa jiifkeenni aan qaadannay fadahabnaa waxaan tagnay fadahabnaa waxaan doonnay linaquuma inaan kacno faqaala nebigu wuxuu yidhi calaa makaanikumaa meeshiina joogo fa jaa'a waa yimid faqacada baynanaa dhexdeennu fadhiistay ila waa gabadhiisii faatima faqacada baynanaa dhexdeenniibuu fadhiistay xataa wajadtu intaan ka dareemay barda qadameeyhi labadiisa gomadood qabowgooda calaa sadrii xabadkayga ilaa aan kaga dareemay fa qaala waxa uu yidhi alaa adullukumaa ma ydin tusaa calaa khayrin mima sa'altumaa waxaad weydiisateen wax ka khayr badan idaa akhadtumaa haddaa qaadataan madaajicakumaa jiifkiinna fasabixaa alaaan waalaaiin soddon iyo saddex jeer tasbiixsada waxmadaa alaaan waalaaiin soddon iyo saddex jeer alxamdu lilaahi dhaha wakabira arbacan waalaaiin soddon iyo afar jeer soddon iyo saddex maaha soddon iyo afar jeer allahu akbar dhaha fa huwa khayrun lakumaa kaasaa idin khayr badan min khaadimin adeege kaasaa idinkaga khayr badan maxaa laga wadaa marka adeege kaasaa idinkaga khayr badan culammada waxay yidhaahdeen adduunyadan nebigu waxba maahan khaadim iyo waxaa wuxuu ku hanuuniyey wax ka khayr badan khaadim waxaan ku sabarso aakhiro waxay ka helaysana uu ka badan yahay nebigana isagu inaanu raaxo iyo waxaas u dooraynin dadkiisa ee uu la jecel yahay raaxada adduunyada inuunan la jeclayne midda aakhiro inuu la jecel yahay tan baa marka uu ku hanuuniyey bacdu ahlilcilmina waxayba dhaheen haddii ducadan aad akhrisataan shaqada maba ku daalaysidba shaqada shaqadaa ilaahay karti kuu siinayaa dhibaato iyo daal ma dareemaysid xadiiska marka sidaa in laga wado ibnu taymiyana weliba saa ku fasiray oo wuxuu yidhaahday isaga waana la tijaabiyey buu yidhaahday oo ruuxu haddii uu sidaan dikrigan akhristo markuu habeenkii seexanayo shaqooyinka maalinta uu qabanayo kartibuu u yeelana walidaalika marka xaafidku laakiin wuxuu yidhi ibnu xajar laazim ma aha waxaa laga yaabaa yacni shaqada weli asarkeedii iyo raadkeedii inuu jiraayo daalna laakiin marka daalkiina markaas uun haba iska daaleen laakiin karti inuu ilaahay keenayo saas baa laga yaabaa laakiin cayni isaguna alcalamu ulhayibka kitaabka uu ku sharxo kelimu ayibka ibnu taymiya sharaxa uu leeyahay cayni badruddiin alcayni alcalamu ulhayib la yidhaahdo wuxuu ku sheegay warkaas ibnu taymiya waa soo dhoweeyey bal wuxuu yidhi ibnu taymiyayba ka muuqataa yii isagay ka muuqataa yii maxaa yeele wuxuu qori jiray buu yidhi dadka kale wax ay bil qoraan ayuu wuxuu ku qori jiray usbuuc wax usbuuc ay dadka kale qoraanna laba salaad dhexdoodu ku qori jiray xaqiiqana marka saas waayo xamawiyada duhur iyo casr inta ka dhaxla buu qorayn duhur iyo casr yani intaas ninku qoraayo yacni wax weliba taxriirsan oo gelabgelab aan ahayn marka isagay ka muuqataa ayuu leeyahay nacam shaqooyin badan oo dadka ay ku daalaan ayaa u fududaa buu leeyahay isaga nacam wa ficlan saas waa nacam culimmada waktigii alimaamu nawowi waktiguu noolaay markaa fiiriso afartan iyo shan sano ku dhintay waxa uu qoray markaad fiirisana yacni bad waa bad ayb haddana maca afartan iyo cumri adiga afartan iyo shan sano fiiri nacam hadda haddii laysu keeno kun qof oo min lixdan lixdan sano jiro weliba culummo zamankeennan ah haddii laysu keena ma dhigi karaan waxa uu qoray alimaamu nawowi marka cumrigaa ilaahay u barakeeyey adkaartaanna waa ku dadaali jireen ayagana ayb kitaabka adkaarka keliya waxa uu jamciyey uu ku jamciye alimaamu nawowi yacni waa yaabaysa adiga ma taxsiili kartid intaasoo sano ibnu xajar sidoo kale weliba shaqooyin badanuu lahaa ibnu xajar fadwo waa samay jiray qaadi waa noqday khadiib waa ahaa jiray waxaanu mu'alafaadana waa ka tegeen say ku dhaceen marka ilaahay baa u fuduseeyeyqaala xadaanaa mu'ammalun waktigaana marka nin dhan baa wuxuu ku takhasusaa jaamacadaha xadiidkuu ku takhasusaa lagu leeyahay ama ama tafsiir waxaa laga yaabaa tafsiirka inuusan war badan u haynin wax badanoo ka mida uusan war u haynin qaala xadaanaa mu'ammar bnu hishaam alyafkuriyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim can iljurayri can abilward ibni sumaamata qaala qaala caliyun cali waxa uu yidhi libni acbud uu ku yidhi cali bnu acbud baa layihaha alaa uxadituka canii wa can faatimata binti rasuuli illahi sal l slam makaaga sheekeeyaa aniga iyo faatimo xaggeeda wa kaanat axaba ahlihi ilayhi faatima waxay ahayd nebiga ahalkiisa ta loogu jacayl badan yahay wa kaanat cindii ugu jacaylka badnaa wa kaanat cindii agteydayna ahayd oo anaa qabay buu ka wada fa jarat waxay yacnii dureerisay biraxaa shiidkii xataa astarad ilaa ay saamaysay biyadiha gacanteeda ilaa ay ka saamaysay fajarad yacnii waxay ku shaqaysay waa ay socodsiisay shiidkii xataa astarad biyadiha gacanteeda ilaa aysaay raad raad uu u yeelay wasaqat bilqirbati waxay ku dhaamisay bilqirbati sibraarkii xataa astarad fii naxrihaa ilaa dhuunteeda ay saamaysay halkaasaa lagu qaadaa biyahana ayb naxriga marka waa dhuuntaas ilaa ay ka saamaysay ayb waqammat ilbeyta gurigiibay xaaqday xataa iqbarad siyaabuhaa ilaa dharkeedii uu booraystay wa awqadat ilqidra dharigiibay shiday dabka saartay xataa dakinat siyaabuhaa ilaa dharkeedii madoobaaday wa asaabahaa min dalika durun dhibna uu ka asiibay kaas fasamicnaa waxaanu maqalnay ana raqiiqan addoommo utiya bihi annabiyu sal l salama nebiga in loola yimid faqultu waxaan idhi low atayti abaaki aabbaha haddaa u tegi lahayd fasaأaltiihi qaadiman aad weydiisan lahayd yakfiiki ku kaafiya adiga lakaana xasanan faatathu way u timid fawajadad cindahu xudaakan agtiisa waxay ku aragtay dad ku sheekaysanayo fastaxyad waa xishootay farajacad waa iska laabatay marka faqadaa calaynaa waa nagu soo kallahay wanaxnu fii lifaacinaa annagoo markaasi ku dhex jirno go-eennii aan huwanayn fajalasa cinda ra'sihaa madaxeeda agteedii buu fadhiistay fa adkhalat ra'sahaa madaxeediibay waxay gelisay fi lifaaci go'i xayaa'an min abiihaa xishood ay aabbeed ka xishoonaysa fa qaala waxa uu yidhi maa kaana xaajatuki amsi xaajadaadii iyo baahidaadii shalay maxay ahayd ilaa aali muxamedin nebi moxamed reerkiisa aad u yacni xaggeeda a ka lahayd fasakatad way aamustay marratayni laba jeer faqultu waxaan yidhi ana wallaahi uxadituka yaa rasuula allah rasuulka ilaahi anaa kuu sheegayo ina haadihi midaani jarad cindii biraxaa xataa asarat fii yadiha wasaqat bilqirbati xataa asarat fii naxriha wakasaxat ilbeyta gurigiibay xaaqday xataa iqbarad siyaabuha intay dharkeeda u ka booraystay wa awqadat ilqidra xataa dakinat siyaabuha ilaa dharkeedii ka madoobaadayna dherigiibay shidhay dabka saartay wa balaganaa waxaa na soo gaaray annahu ataaka waxaa kuu yimid raqiiqun addoommo ow qadamun ama dad adeego faqultu lahaa waxaan ku idhi saliihi qaadiman weydii fadakara macnaa xadiidi alxakam waatama xadiidkii hore kaleu sheegay marka xadiidkan laakiin cali bnu acbud baa ku jira waana daciif qaala xadaanaa cabaasun alcambariyu qaala xadaanaa cabdulmalik bnu camrin qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni muxamed huwa daraawardiyu can yaziid bni ilhaad can moxamed bni kacbin alquradiy can shabas bni ridciy can caliyin can اnabiy sal ا l slam bihada alkhabari qaala fiihi qaala caliyun waxa uu yidhi famaa taraktuhunna kama tegin buu yidhi mundu samictuhunna intaan maqlay min rasuulillahi aan ka maqlay sala اllahu alayh ali wasalam ilaa leylata sifiin habeenkii sifiin umbaan ka tegay habeenkii marka mucaawiya isaga markay dagaalamayeen ciidanka badan fainii dakartuhaa waxaan soo xasuustay buu yidhi min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisii baan soo xasuustay faqultuhaa markaasaan dhahay habeenkaasaan iloobay aakhirkii baanna soo xasuustay waana akriyey qaala xadaanaa xabsu bni cumar qaala xadaanaa shucbatu can acطaa'i bni saa'ib can abiihi can cabdillaahi bni camrin can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal khaslataani ow khallataani laba arrimood ama laba arrin isku macno waay laa yuxaafidu calayhimaa ma ilaaliyo cabdun muslimun addoon muslima ilaa dakhala aljanna jannadou galaa humaa yasiirun labada arrin waa fudud yihiin waman yacmalu qofka samaynaya bihimaa labadaa sameeya qaliilun wax yar weeyaan kuwa sameeyaana aad bay u yaryihiin yusabixu fii duburi kulli salaatin salaad kastaa gadaasheedu tasbiixsanaya casharan toban wayaxmadu casharan toban alxamdu lilah buu dhahayaa wayukabiru casharan allahu akbar buu toban jeer dhahayaa fadalika kaagaasi khamsuuna wa mi-atun waa boqol iyo konton bilisaani xagga carabka shan salaad waay soo maha toban iyo toban iyo toban waa shan iyo toban ayb salaadii marka waxaa weeyaan marka wadalika khamsuuna wa mia boqol iyo konton waayo marka ayb bilisaani carabkii boqol iyo konton bay carabka ku yihiin wa alfun wa khamsumiatin fi lmiisaan kun iyo shan boqolna miisaankii ku yihiin ila alxasanatu bicashri amhaaliha ayb wayukabiru arbacan markaa wuxuu yidhi wayukabiru arbacan waalaaiina soddon iyo afar allahu akbar buu dhahaya idaa akhada madjacahu markuu jiifkiisa qaadanayo wayaxmadu alaaan waalaaiina soddon iyo saddex alxamdu lilah wayusabixu alaaan waalaaiin soddon iyo saddex jeerna waa tasbiixsanaya fadalika mi-atun bilisaan carabka boqol bay ka yihiin waalfun fi lmiisaan miisaankana kun ila boqol toban midkiiba toban waay waa kun marka falaqad ra'aytu rasuula allahi baan arkay sala allahu calayh ali wasalam yacqiduhaa biyamiinihi isagoo gacantiisa ku guntaayo tirinaayo qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahay kayfa humaa yasiirun kayfa sideebaa humaa labadan kelmadood yasiirun ay u fudud yihiin labadan arrin waman yacmalu bihimaa qaliilun kuwa samaynayana ay u yaryihiin kan samaynayana u yaryihiin wixii waa fudud yihiin dadka sameeyaana ma badna say ku dhacaysaa qaala waxau yidhi yaatii axadakum midkiin waxaa u imaanaya wou u imaanayaa yacni ashaydaan buu u jeedaa shaydaan baa u imaanaya fii manaamihi hurdadiisa ugu imaanayaa fa yunawimuhu waa seexinaya qabla an yaquulahu intuusan dhihin wayaatiihi waa u imaanaya fii salaatihi buu ugu imaanayaa fa yudakiruhu wuxuu xusuusinayaa xaajatan xaajo qabla an yaquulaha intuunan dhihin ogowa waa toban subxaana allah iyo toban alxamdu lilah iyo toban allahu akbar waabis shaydaankii baa marka waxba u xasuusinayaa qofkii waa ordayaa markauma ogola marka waxaasidaasay marka ku dhacaysaa qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa cabdullahi bni wahbin qaala xadaanii cayaashu bni cuqbata alxadramiyu can ilfadl bni xasan اdamriy ibna ana bna umi اlxakam aw dubaacata ibnatay azubayr xadaahu can ixdaahumaa labadooda midkood annahaa qaalat waxa inay tiri asaaba rasuulu llahi sal l slam shay-an nebiga waxbaa asiibay fadahabtu ana anaa tegeye wauktii walaashay faatimatu bintu nabiy sala allahu calayh waali wasalam ila nabiyi baan u tagnay sala allahu calayh waali wasalam fashakownaa ilayhi waan u cabannay maa naxnu fiihi waxaan ku dhex jirnay wasa'alnaahu waxaanu su'aalanay an ya'mura lanaa inuu noo amro bishayin wax min asadyi ou nooga amro maxaabiista faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yidhi sabaqakunna waxaa idinkaga hormaray yataamaa bedrin beder agoonteedii agoontii beder baa la siiyey oo idinkaga hormareen uma dakara qisata tasbiixi buu sheegay qaala waxa uu yidhi calaa ahari kulli salaatin salaad kasta dabadeeda lam yadkur innawma hurdo ma sheegin qaala cayaashun humaa iyagu ibnataa cami nabiy sal l slam nebiga adeerkiisii labadiisii gabdhood